Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa lagu qabtay shir kaan oo ku saabsanaa sidii wax looga qaban lahaa dadka uu soo riday cudurka shuban biyoodka kaasi oo ka dillaacay magaalada Baraawe. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socday Wasaaradda Gargaarka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdinaasir Cabdi Cashuur ayaa ka warramaya ujeedka shirka.
maanta oo arbaco ah sidai caadan noo ahaa jirtay labadii isbuuc oo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya waxay qabataa kulan ay ka soo qayb galaan hay-adaha ka shaqeeya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ah shir weji ka weji ah dadka qaarna ay noogu soo galaan khadka aaladda noogu soo galaan oo laga wada hadla xaaladaha markaas ka taagan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maanta ajendaha shirkeenna waxaa muhiim u ahay warbixinno iyo dood xaaladaha degmooyinka ha noqoto waajid xudur iyo degmada baraawe degmada baraawe sidaa ogtihiin maalmahan waxaa laga soo sheegayay dhimashooyin iyo kaysas uu keenay koleeraha ama daacuunka taas aadaa looga dooday waxaana warbixin laga dhageystay guddoomiyaha degmada baraawe iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha qabiilinta kuwa arrimaha caafimaadka ee wasaaradda doodaas waxaa looga hadla arrimaha baraawe iyo baahiyaha ka jira waxaana aada u mahad celinahayd w h o iyo hay-adihii kale oo kulankaas goobijoog ka ah oo fikradaha iyo talooyinka iyo waxqabadka meeshaba ka wada waxaa kaloo xoogga lagu saaray xaaladaha bini aadamnimada ee ka jira degmada xudur iyo degmada waajid iyo guud ahaan gobolka bakool kulanka waxaa nala joogay labada guddoomiye degmo waajid iyo xudur oo warbixino ka bixiyey iyo waxaa laga dooday xoogaha aan aruurinayno xaaladda nolosha iyo riboorada aan rabno inaan soo saarno meeshay noo marayaan labadaas degmo gaar ahaan xudur iyo waajid kulanka waxaa kaloo looga hadlay qodob marwal muhiim noo ah oo ah sidee dadka loo gaarsiin karaa saahida biniaadamia si toos ah oo looga ilaalin karaa inay ku dhacaan gacan gacan khaldan qodobkaasna aadaa looga dooday waxayna hay-adaha soo bandhigeen waxyaalaha kala duwan ay qabanayaan ayagana waa ay soo waa ay soo bandhigeen shirkan guud ahaan si fiican uu ku dhammaaday insha allah laba isbuuc kadibna kan kanac isugu imaan doonaa waxyaalihii laga hadla maanta iyo dabagalkoodana shaqaalaha wasaaradda ee dabagala haddii ilaayirada aaday u mahadsanta shirka ayaa kaalin ka qaadan doona sidii wax looga qaban lahaa dadka saameynta kala kulmay cudurka shuban biyoodka ee ku nool magaalada baraawe